waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali ramadaanka ilaahay subxaana wa tacaala inaa gaajo isku dulmin dadka inta badan ramadaanka markay u diyaargaroobayaan timir iyo bariis iyo waxbay meel dhigtaan ramadaanka waxaa la doonayaa diyaargarowgiisa inuu ahaada ramadaanka marti weye marti hal bil kula joogeysa weye martidan waxaan jecelnahay qofka markuu marti soo dhoweynayo wuxuu u guglaa meel wanaagsan waa karaameeya marka meeshuu waxa ugu muhiimsan qofka martida u qabanayo waxay tahay meeshuu kusoo degi laha horta inuu diyaariyo hotel inuu diyaariyo oo bukan kare haddee tahay intuu cunadiisa oo diyaarinin marka hotelkiisa ama makaanku oo ramadaan kusoo degayo taqwada qalbiga weye oo qalbiga marka dadka muslimiinta iyo nafteeda waxaan ku waaninayaa inay marka hore martidaas imaanayso ay qalbigooda ay nadiif u dhigaan say u dhigayan marka ramadaanka yuu ku dhalan qof muslim yuu ku dhalanin asagoo colla ah qof kaloo muslim ah ramadaanka yuu ku dhalan adoo qabiil kala xasdaayo ramadaanka kugu dhalan adig ninkii naagtiisa oo kala maqan oo separation kala ah intaas hadduu adoo intaas xaaraanta dhex dabaal oo qalbigaaga xaaraan ka buuxo ramadaanka kugu dhasho ogow ilaahay subxana taala ramadaanka ka aqbalayo maxaa xadiiska wuxuu leeyahay ninka ramadaan oo haleelo aan loo dimi dhaafin maaha ninka ramadaan aan soomin aniga waxaan mar kasta aan canaananaa dadka aan soomeynin ama waxaan idhaha ninkan waa kan ramadaanka ma soono bariishiisa isku cuna kaas marka maskiinkan soomaya wuxuu u malayaa gaajadan isku dilay ramadaankiisa in la aqbala asaga marka xadiiskan wuxuu leeyahay man adraka ramadaana walam yukfar ma dhihin walam yasum ninkaa soomin ma la dhihin ninkaa dimadhaaf helin marka in qof kasta uu benefit kuu badan uu ka yeelan kara waxay tahay ramadaankaas ilaahay inuu dimi dhaafo dimi dhaafkan wuxuu ku imaanayaa marka hore ramadaanka wuxuu yiri nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiisuu dhahay ilaahay gaaji inaad isku dishiin ma doonayo oo man lam yadruk qowla zuuri walcamala bihi falaysa lilahi fi xaajatin an yatruku طacaamahu wa sharaabu wuxuu nabigu alayh salam ninkii dadka isku dirmada iyo iyo namiimada iyo iyo waxalxadaaya iyo tugnimada iyo ninkaa ka bixin ilaahay uma baahno inuu gaajo isku dilo marka ilahay waa ka deeqtooma inuu anaga yidhah maalin dhan qorax dhacday ka soo baxda haddana gaajo isku dila laakiin hadafka laga leeya waxay tahay inaa anaga taqwo inuu ziyaadiyo siduu qur-aanka sheegay kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilahi wuxuu leey waxaan ilugu farad yeelaba waaba inaad taqwo heshaan maahna ilahay uma baahna inaa gaajo isku dilno marka waxaan leeyahay ramadaanka yuu kugu dhalanin adigoo dadkii isdagaalsan dad badan ayaa ramadaanka bariid iyo baasta u diyaariya iyo timirtii cuna lahayeen waxaas ilaahay uma baahno wuxuu u baahan yahay qalbigaaga nadiif ka dhig xasadka iska ilaaliya iscafiya maxaa yeele dadka mutaqiinta ah waxaa lagu yaqaana inay iscafiyaan ilahi wuxuu leey wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha samaawaat waalardu ucidad lilmutaqiin dadka waxaa ka mid a dadka mutaqiinta loo diyaariyey daarahaas jannadaas ballaceeda samaawaadka arrada yahay waxayeyihiin mutaqiinta wuxuu yidhi aladiina yunfiquuna fi saraa wa daraa dadka oo jannadaas ballaaran helaya waa dadka wax bixiya markay dhib ku jiraan iyo markay gaajaysayihii wax baxsada walkaadimiina alkayd dadka caradeeda qarsooda walcaafiina can innaas marka soomaaliyay waxaan leeyahay ama yurub meel kasta ka joogtaynba haddaad rabtaan ilaa ilaahay inuu dimadhaafnaysiin ramadaanka qabaa'ilkii waxaad isku haystaan isku cafiya ilahay dartiis isku cafiya ilahi walcaafiyiina can innaasi wuxuu ku tilmaamay dadkaas waa dadka ramadaanka ka benefiinay qaybta labaad ramadaankan waxay tahay in dadka muslimiinta ah loo naxaariisto dadka masaakiinta ah oo gaajeysan oo iyadana oo aan waxay ku afur aan haysanin oo qofka muslimka laa yuumin axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi nabiga calayhi salatu wasalaam inaa idinka keliya aad mar kasta oo aad afuraysaan oo aad soo dhigataan cunadan kala duwan oo sambuuska iyo noocyada kale waxaad niyadaad gashataa dad muslimiin ah oo dhibaataysan oo adigoo kale ah oo ilaahay aduu halkan ku keenay ayaga la imtixaanay haddii adiga nicmo ilaahay kugu imtixaanay ayagana gaajo lagu imtixaanaa jira kuwaasna xasuusta oo wuxuu jiri nabiga calayhi salatu wasalaam man aftara saa'iman war ninkii nin oo sooman afuriya ajirkiis lama soo koobi karo ma aha marka inaad adiga cunadaada keliya ka fikirtaan oo dadkaasna aad raadisaan tan kale oo saddexaad aytana waxay tahay ramadaanka waxaa ku jirto leylatu qadra ku jira oo ilaahay subxana watacaala halkaas maalin leylatun leylatu qadri khayru min alfi shahrin uu yiri kun sano bilood oo ah siddeetan iyo saddex sano ayaad helaysaa hal habeen keliya marka habeenadaasna dadka labaatan todoba iska sheegan laakiin tobanka ugu dambaysa in laga raadiyo oo laysku isxaanfalo oo dadka isjeclaadaan tan saddexaadna waxay tahay ramadaanka inuu naqanin mid xaaraanta aad ka soomto biri markaad afurtaan ee ciidda dhacdana aad naqataan haddaad xaaraanta in ku naqataan waxay daliil u tahay inaan ramadaanka laga aqbalin haddaad aragtay qof ramadaanka markuu soo hanuunay oo hanuunkiisa kusii dhex jiro waxay daliil u tahay yarin culummada inuu ramadaanka laga aqbalay laakiin hadduu xaaraantiisi iyo faskigiisi iyo qabiilkiisi iyo qorankiisi ku dhaqanayo ramadaankii gaajolo isku soo diray ninkaas waxaan leeyahay ilaah u tooba keeno waa gartay tan u dambayso sheekhow adoo mahadsan waxyaalaha qurbaha ee soomaalidu ku aragto hore aan u jiri jirin waxaa ka mid a in wadamada qaarkood laga yaabo xilliga ramadaanku ku soo aado in labaatan saacad qoraxdu soo jeedo meelaha qaarna laga yaabo inta kale inay mugdi tahay dhowr saacadood keliya qoraxdu ay soo jeedo qaarna labaatan saacdood ay mugdi yihiin maxaa laga yeelaya marka bisha ramadaan
arintaas fuqahadeenan waa ka hadleen marka hore wax hadda cusub ma aha haddiiba qorax ee dhacaysa eeba soo baxayso waa lagu qasban yahay in muddadiis ha dheeraato ama ha dheeraan laakiin hadday qoraxba ay jirin oo marka dadka ay yihiin dad mugdiga iyo habeenka kala saari karin si skandinaviga qaarkeed ka dhacdo qoladaas oo kale waxaa weeye dowladda ugu dhow oo yurub ah ama italy ah hadday sweden yihiin hadday norway yihiin dowladahaas yurub ugu dhow ayay la afurayaan ay la soomayaan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali